dowladda kenya ayaa walaac xoogan ka muujisay weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka geysanayaan gudaha dalkeeda kulan ay kasoo qaybgaleen saraakiil ka tirsan dowladda kenya oo ka dhacay dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga kenya ayaa waxaa looga hadlay halista amni ee ay xukuumadda nairobi kala kulmayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab guddoomiyaha kenya ugu magacaaban dhulka n f d waxa uu sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay hesho xogo muhiim ah oo u suuragelinaya inay weerar laayaan ah ka fuliso dalka kenya isagoo walaac ka muujiyey arrintaas mukhtaar macalin oo ka faallooda arrimaha kenya ayaa waxa uu ka hadlay waxaa xilligan kusoo aadiyey kulanka ay yeesheen saraakiisha kenyaanka ah isagoona sheegay in xukuumadda nairobi ay cabsi xoogan ka qabto xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayna walaac xoogan ka qabaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kusii xoogaysanaya gudaha dalkaasi kenya waxaa la filinayaa in xoogaha maaragtay dowladda kenya ay xoojinayso xaaladaha amniga ee ee waddanka kenya sidoo kale waxaa jiraan colaado badan oo inay dhici karaan oo kusoo food leh jubbaland hadda dhaqdhaqa ay ka socdaan geedo ku hore raskambona ka dhacay cabsida ugu weyn ee shirkaasi waa waa waa al-shabaab xoogaha la helayo waayo haddii xaggu amni darro ka dhacdo waxay waxaa u suurtoobi kartaa in si fudud ay kusoo gudbi karaan xuduudda waayo siinka loo fiiriyo dowladda xagga soomaaliya laba administration baa maarata stateki iyo dowladda federaalka dagaalaysa marka taa waxay keeni kartaa in xuduudka si fudud lagu soo gudbi karo xooga xooga badan oo la helayo marka taasa waxay keentay in xogtaasi la helayo dowladda kenya ayaa duulaan gurdhacan waxa ay ku soo qaaday dalkan muslimka ah ee soomaaliya iyadoona duulaankaasi kula kulantay dhiigbax xoogan oo uga imaanaya militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa hoy iyo harsiba u diiday dowladaha shisheeye ee duulaanka ku jooga soomaaliya iyadoona la beegsatay qaraxyo dagaallo foolkafool ah oo lagu dhiigbixiyey askarta koonfaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya waxaana ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay mar weliba ku celcelisaa in ay ka caajisi doonin dhiigbixinta ciidamada kufaarta afrikaanta iyo kuwa la halmaala